ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa shanta bisha safar sanadka hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah ciidamada yuhuudda oo toogasho ka dhacday daanta galbeed ku dilay dad filistiiniyiin ah dibadbaxyo khasaare horseeday oo ka dhacay waddanka suudaan markab shidaal siday oo ku ciladoobay biyaha badda cas iyo qaramada midoobay oo ka digtay musiibo ka dhalan karta arrinkaas iyo sanad kadib markii ciidanka maraykanku ka baxeen afghanistaan ciidanka imaarada islaamiga oo soo bandhigay dhowlatus militarikii ugu sarreeyey iyadoo ay goobjoog yihiin mas-uuliyiinta dowladda islaamiga ah falanqayn ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kaleyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka soddon iyo kowdii bisha agosto sanadkii labada kun labaatan iyo kowda waxaa askarigii ugu dambeeyey oo amerikaana isaga baxay waddanka afghanistan taas oo ka dhignayd in labaatan sano kadib uu dalka afghanistan gaaray xorriyad lagu helay halgan iyo jihaad haddaba sanad kadib waddanka afghanistan waxaa ka dhisan dowlad islaami ah oo leh ciidan awood badan kuna xirnayn dowlado shisheeye wariyaheena maxamed cali aadan ayaa falanqayn ku aadan dhoolatus militari oo ay soo bandhigeen ciidanka imaarada islaamiga xilli ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda islaamiga ah waxa uu dhex dhigay wariyaasheena kale ah cabdisamed cabdulaahi iyo maxamed daahir cali sow ugu horreyn cabdisamed waad daawatay muuqaalkii xafladdii shalay ka dhacday saldhigga backgram ee afghanistan dhoolatuska milatarina ay kusoo bandhigayeen ciidamada kala duwan ee imaarada islaamiga ah bal suurad guud inaga sii xafladda iyo dhoolatuska goobta lagu soo bandhigay waa mahadsan tahay maxamed cali aadan saldhigga ay imaarada islaamiga ah ee afghanistan kusoo bandhigeen dhoolatuska xoogan waa saldhigga backgram waa saldhig si aad ah looga shaqeeyey si goobta ay u ahaato mid dhoolatuska ku qurux badan waxaa lagu diyaariyey wax weliba oo indhaha soo jiidanaya iyadoona arrintaasi ay naqanayso horumar weyn oo ay gaartay imaarada islaamiga afghanistan dhowlatuska qaybta ugu xoogan ee uu ka dhacayo waa garoonka weyn oo ay ku socon jireen amaba ay ku dhaqdhaqaaqi jireen diyaaradihii hore ee mareykanka qayb weyn oo kamid a garoonka ayaa waxaa laga dhisay dhismo aad u weyn kaasoo si kumeel gaar ah loogu talagalay inay fariistaan wufuudda iyo marti sharafka kasoo qaybgalaya dhowlatuska wufuudda kasoo qaybgashay dhowlatuska haddaan wax ka taabano waxaa ugu sareeya oo goobta yimid ninka dhan ee gacanta ku haya amaba kala wada shaqada dhan ee dowladda imaarada islaamiga afghanistan waa ra-iisul wasaaraha imaarada islaamiga afghanistan mulla maxamed xasan waxaa sidoo kale qayb ka ah wufuudda sarsare ee goobta ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda amiir khan muttaqi wasiirka gaashaandhigga jenaraal mawlawi yacquub taliyaha guud ee ciidamada ciidanka afghanistan iyo dhammaan jenaraalada haysta guutooyinka kala duwan wufuuddu waxay ahaayeen kuwo aada u fara badan oo waxaa ku jiray wasiirada wasaaradaha kala duwan ee dowladda marti shalaf kale iyo xitaa safiirada ka socda dowladaha safaaradda ku leh afghanistan safiiradaas meel dhinaca ah oo ka duruqsan halka ay mas-uuliyiinta fadhiyaan ayaa la fariisiyey si ay u daawadaan dhoolatuska milatari ee ka socda goobta bilowga hore waxaa la soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha imaarada islaamiga ee afghanistan mulla maxamed xasan wuxuu salaan ay ixtiraam ku dheehantahay ka guddoomayaa dhammaan mas-uuliyiintii iyo ciidamada ku sugan saldhigga markii intaas uu kasoo dhammaado kadib wuxuu si toosa u fadhiisanayaa kursigii loogu talagalay oo laguu sharfay intaas kadib waxaa lagu bilaabayaa aayadaha qur-aanka kariimka mid ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qaybgalay ayaana aqrinaya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين
intaas kadib ra-iisul wasaaraha imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa waxaa lagu soo dhaweynayaa mikrofoonka wuxuu halkaas ka jeedinayaa khudbad aada u saameyn badan wuxuu ku bilaabayaa aayadaha qur-aanka kariimka إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم daqiiqado badanna way socotay khudbadda ra-iisul wasaaraha kadib waxaa si toos ah markan u bilaabanaya dhowla tuska ciidamada kala duwan ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan بنازم به نام بزرگت مجاهد نترس و صبوری چو فاروق و خالد تو بر waxaa marka ugu horeysa garoonka dhowlatuska soo gelaya isagoo wata gaari cusub uu mikrofoon ku xiran yahay wasiirka gaashaandhigga jenaraal mawlow yacquub waxaa intaas xiga in ciidamada ay si qayb qayb ah usoo gudbayaan iyagoona si toos ah usoo hormaraya halka ay wufuuddu fadhiyaan waxaa lagu bilaabayaa guutooyin istishhaadiyiin ah oo ku hubaysan hubka culculus sida waxay wataan qoryaha biiteemka ninka ugu yara iyaga ka mida wuxuu ku hubaysan yahay waa qori ak fordisaban ah dhammaantoodana raggan waxay wataan suunka xisaam naasifka loo yaqaano oo agtarkooda amaba waxaan dhihi karnaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay raggani ku hubaysan yihiin qoryaha culculus sida biiteemka dhoolatuskani waa mid layf ah oo waxaa si toos ah u tabinaya telefishinka rasmiga ah ee dowladda imaarada islaamiga ee afghanistan markii ay gudbaan guutooyinka istishhaadiyiinta ee wata xisaamu naasifka waxaa ku xiga ciidan kale oo aada u tiro badan oo iyagana loogu yeerayo magaca commandos waa ciidan kala duwan oo waxay wataan dareys kala duwan hub kala duwan koox koox ayay u socdaan dhammaantoodu waa rag wejiyadooda aan la arkaynin waxay ku qalabaysan yihiin wax walba oo la odhan karo askari ciidan wuu ku hubaysan yahay qaybtan commandoska markii ay garoonka soo gudbayaan waxaa si toos ah isha ula raacaya imaarada mas-uuliyiinta goobta ka jooga wayna dhool caddeynayaan oo waxay dareemayaan deganaan maadaama ay maanta guranayaan natiijadii ay sugayeen sannado aada u fara badan dhammaan ciidamadii aan soo sheegnay iyo kuwa hadda dhiman iyo qayb weliba oo garoonka soo gudbi doonta waxay wataan oo shacaar u ah raadada tawxiidka qaybta milatariga markii ay gudbaan waxaa ku xiga ciidamo kale oo wejiyadoodu furan yahay saan isleeyahay waa ciidamo ka howlgala magaalooyinka waxay iyaguna si quwad ku dheehan tahay ku gudbayaan garoonka marka dhammaan ciidamadan ay gudbaan waxaa istaagaya mas-uuliyiintii ka tirsanaa imaarada ee ku sugnaa dhismaha weyn ee loogu talagalay in la fariisiyo wufuudda si toos ah u daawanaysa dhowlatuska ma jiro qayb ka mid ah ciidamada imaarada islaamiga afghanistan oo garoonka dhowlatuska ka socda aan kasoo qaybgelin ciidamada lugta ah markii ay gudbaan oo ay garoonka ka dhammaadaan kadib waxaa si toos ah u bilaabanaya gaadiidka qaybihiisa kala duwan waxaa ugu horeeya oo ishaad u qabanayaan waa mootooyin aada u fara badan oo ku socda garoonka ragga mootooyinka wata waxaa ku jira qayb ku hubaysan miinooyinka dhulka lagu aaso kuwaas oo ah hubkii lagu baabi'iyey ciidamadii maraykanka ee duulaanka ku joogay mootooyinka markii ay gudbaan kadib waxaa ku xiga gawaarida yaryar ee ciidamada loogu talagalay waxaa iyagana xigi doona gawaarida gaashaamo nuucyadooda kala duwan kuwaas oo ah hubkii laga qanimaystay maraykankii duulaanka ku joogay waddanka afghanistan gawaarida gaashaaman ee aadka u tirada badan islamarkaana indhahagu qabanayaan waxaan ka xusi karnaa gawaarida loo yaqaano beebaha hamarka iyo sidoo kale gawaari qafilan oo inta badan lagu qaado saraakiisha maraykanka gaar ahaan kuwooda aadka loo ilaalinayo gaadiidka gaashaaman ee garoonka maraya inta aysan dhammaan ka hor maxamedow waxaa xiga gawaarida waaweyn ee qaada dabaabaadka sida taangiyada iyaguna waa gawaari aad u fara badan oo garoonka ayay gudbayaan waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah markii la gaaro dabaabaadkan in qayb weliba oo ka mida ciidamada amaba awoodda soo socota ay kor socdaanna way ilaalinayaan heelkabtaro kooxa ah oo aad u fara badan kuwaasoo qayb weliba oo ciidanka ka mid ah la guurguuraya madaaficda goobta ayaa ka mid a waxyaabaha imaarada islaamiga ee afghanistan ay dhoolatuska saldhigga maraykanka ee bagram kusoo bandhigeen waxaa iyagana xiga oo indhaha caalamka soo jiitay sawaariikh kala duwan oo aad u fara badan sawaariikhdaas way kala yihiin waxay isugu jiraan kuwo masaafaadkoodu fog yahay iyo kuwo masaafaadkoodu yaryahay sawaariikhda qaar ayaa ah kuwa aad u waaweyn waxayna u qaabeeg yihiin sawaariikhda ay haysato dowladda kuuriyada waqooyi awoodda imaarada islaamiga ee afghanistan gaar ahaan qaybteeda dhulka markii ay dhoolatuskooda dhammaystaan waxaa intaas xiga inay hawada soo galayaan diyaarada aad u fara badan oo kala duwan oo ah nuuca loo yaqaano helikabtariska diyaaradaha helikabtarada ah ee saldhigga soo maraya waxay ka imaanayaan qaybta dambe ee saldhigga oo dhanka buuraha xiga waxayna marayaan fagaarihii loogu talagalay in dhoolatuska uu ka dhaco iyagoona sii aadaya halkii loogu talagalay
قوتهای هوایی امارت اسلامی افغانستان وسایط زمینی را نیز همراهی می کنند و از مقابل لوژ عبور می نمایند
maxamedow dhoolotusku wuxuu noqonayaa kii ugu awooda badnaa islamarkaana ugu miisaanka cuslaa oo ay sameyso imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxaa la odhan karaa wuxuu ku soo aaday xilli xurguf daran ay ka dhexayso dowladda imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo tan shiicada ah ee deriska la ah waxaa sidoo kale jirta in waddanka bakistan maalmihii lasoo dhaafay iyaga iyo afghanistan uu ka dhexeeyey khilaaf arrintaasoo dhan waxaa ka saameyn badan waqtiga lagu aadiyey dhoolatuska waa soddon iyo kooda agosto oo ku aadaneed xilligii sanad ka hor uu askarigii ugu dambeeyey ameerikaanaha isaga huleelay waddanka afghanistan waa tahay waan kugu soo noqon doonaa cabdisamed inta aanan ka bixin isla qodobkan waxaan siinayaa maxamed daahir sanad kadib oo ay imaarada islaamiga ah la wareegtay dalka afghanistan maxaa kaaga muuqanaya awoodda xagga ciidanka ee ay gaartay imaarada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waad mahadsantahay maxamed cali imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo muddo sanad ka badan talada dalkaasi gacanta ku haysa markii ay isaga baxeen ciidamada huwanta ee maraykanka uu horkacayay ayaa gaartay horumar aan la qiyaasi karin marka loo eego dadka falanqaynaya arrimaha militariga ama ciidanka filim soo baxay oo qadar laba saac ku dhow la daawanayo oo imaaradu ay soo saartay ayaa runtii muslimiinta saameyn ku yeeshay laabtoodana qaboojiyey marka loo eego cududda iyo tababarka ay leeyihiin ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan filimkan gebi ahaantiisaba waxa uu u muuqday mid lagu muujinayo awoodda allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey imaarada markii uu makaniyey afghanistan qaybta ciidanka markaan xoogga saarno hadalhayn baa ka dhalatay barxad weyn oo saldhigga bagram oo u dhow kaabuul oo ay joogaan qiyaadada imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa lagu qabtay xaflad aad u ballaaran xafladdaasi oo runtii aad u qurux badnayd oo dad kala duwan oo mashaa'iq ay ku jiraan ay kasoo qayb galeen hogaamiyaasha imaarada iyo dadka ku sugnaa saldhigga bagram oo mar maraykanka gacanta uu ku hayay dadkana lagu tacdiibin jiray ayaa waxa ay daawanayeen ciidan kala duwan oo darees kala duwan iyo hub kala duwan wata oo sida dowladahoo kale qaabkaay usoo bandhigaan dhoolatuskoo kale ay imaarad usoo bandhigtay oo marba qayb ay soo marayso fagaaraha amaba barxadda haddana koox kale ay soo gelayso ciidanka marka laga yimaado waxaan arkayay oo filimka lagu soo bandhigay gawaaridii gaashaaman iyo kuwii kale raaxada ee maraykanka iyo dowladdii afghanistan laga faramaroojiyey runtii hubkan kuwo kasta oo ciidanku ay adeegsadaan waa ay ku jiraan hadday ahaa lahayd kuwa darandooriga u dhaca iyo kuwa fudud iyo kuwa culusba iyo kuwa dabaabaadka jiida waxaan arkayay gawaarida gaashaaman ee tawga oo aad u badan oo noocyo kala duwan leh oo qaarkood xataa ay ugu cusbaayeen oo maraykanka kuwii ugu dambeeyey ee uu isaga cararay uu qaadan waayey ka mid ahaa waxaan arkayay dabaabaad ama kaarayaal gawaari ay jiidayaan oo aad u badan sidoo kale waxaan arkayey qorigan reer muqdisho aad u yaqaaneen b m ka ee fooriyayaha ee oran jireen etoobiyaanka muqdisho ay ku garaaci jireen oo ayagun aad u badan runtii ayaan arki karayay ciidan mooto dhoolatus ku soo bandhigaya oo iyaguna aad u badan aa ii muuqan karayay waxaasoo idil waxaa kasii darnaa oo la arkayay diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca oo ciidanka dholatuska soo bandhigayay korkooda maraya oo runtii muslimiintii aad u farxad gelinaysa in diyaaradihii mar lagu duqeyn jiray ee qumaatiga u kaca ee maraykanka uu siiyey dowladda afghanistan in iminka loogu adeegayo dadka reer afghanistan marka maxamed cali awoodda ciidanka wax la qiyaasi kara ma ahan mana la soo koobi karo laakiin qofkii filimka daawada runtii waa uu ku farxayaa oo imaaro islaami ah oo awood leh oo weliba sheegaysa inay shareecada islaamka ku dhaqayso oo dasaatiirtii iyo waxyaabihii kala wadiciga ahaa uf iska tiri ayaa awooddan leh wax runtii dadku ay aad ugu farxaan waaye dhinac kalena saameyn badan ku yeelanaya dalalka gobolka sida iiraan iyo bakistan oo xuduud leh goobta ay xafladdu ka dhacaysay waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee imaarada islaamiga ah muuqaalkana waxaa si toos ah loogu xiray telefishinka rasmiga ah ee dalka bayden iyo madaxyaweyntiisa haddii ay arkaan muuqaalkan oo muujinayay in hub iyo wixii agab ahaa ay ugu talagaleen ciidamada xukuumaddii burburtay ee kaabul ay maanta gacanta ku hayso imaarada islaamiga ah qalbixumo intee la-eg ayay dareemi karaan waagaag waad mahadsan tahay maxamed cali waa runtaa goobta waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa imaarada islaamiga ah filimkan waxa uu kaga duwanaa aflaam kale lasoo saari jiray waayahan oo si toos ah waxaa loogu xiray lagana tabinayay sidaa sheegtayba telefishinka dalka oo meelo badan laga daawanayay marka hubka aan kuu soo sheegay gebi ahaan waa kuwii maraykanku uu bixiyey ee afghanistan uu siiyey ma ahan kuwo in lagu helay lacag maraykanka looga soo gatay sida dowladaha kale ay sameeyaan ee waa hub maraykanka muddo labaatan sano ka badan uu keenayay dalka afghanistan oo uu ku dhisay in ka badan boqol iyo konton kun oo ciidan oo uu arkayey inuu qalabeeyey oo uu hubeeyey oo haddii uu dalkaasi ka baxo sii hayn kara waddankaasi iyagiina waan aragnay oo muddo kooban ayaa lagu raamsaday oo ay kala carareen saraakiishooda iyo madaxdooda marka hubku runtii waa kuwii la yaqaanay ee maraykanka uu lahaa hamarka ayaa ka mid a oo mar aad loo oran jiray miinadu ma karto laakiin mar dambe la arkay inay boolbool u kala furtay gawaaridaas oo runtii aad u badan ayaa qayb ka ahaa oo imaarada ay gacanta ku dhigtay marka waa xaqiiqo in filimkan haddii reer galbeedku ay daawadaan muddadan kooban ay jirto imaarada hubkii intaasi la ekaa oo ay ka tageenna imaaradii gacanta ay ku hayso bal ay isticmaalayso oo ay adeegsanayso qalbixumo runtii iyo niyad jab aan la soo koobi karin way ku keenaysaa taliska baydhan laakiin awood uma lahan waxna kama oran karaan waayo iyagaa dharaar cad hubkaasi kaga soo tegay afghanistan markii ay awood u yeelan waayeen inay qaataan bal xitaa ay gubaan way ku adkaatay marka baqaaradii hubka iyo gawaaridii gaashaaman iyo hubkii kala duwanaa iyo diyaaradihii wixii odil dowlad dhan waa dareemi kartaa wixii ay laheyd ayaa hal mar gacanta lagu dhigay haddana islamarkii sanad kadibna lasoo bandhigayaa iyagoo imaaradda islaamiga afghanistan ay adeegsanayso marka taliska bayden qalbi jab aad u ballaaran ayuu kala kulmayaa waxaa sidoo kale suurtagal ah in mucaarad xoogan uu kala kulmo xisbiga jamhuuriga oo markii ay daawadaan hubkii maraykanka uu lahaa iyo diyaaradihiisii imaarada ay haysato halkaasi jaanis ayay u tahay jamhuuriga oo waxay ku weerari karaan bayden oo waxay tilmaami karaan in wadanka markii uu ciidanka kala soo baxay in waxaan laga dhaxlay marka dhankaasi maamulka bayden culeys wuu kasoo wajihi karaa iyaguna hudhooda way saameyn kartaa waayo sidaan uma aysan filaynin inay wax u dhacayaan hubkaa markii la keenayay oo laba shayb way istusayeen inay isku difaacaan markii ay tagtan inay waddankaa ka baxaan in ciidan ay dhisteen oo muddo ay tababarayeen oo boqol kun ka badan iyagii inay hubka haysan karaan oo ay ku difaaci karaan oo ay isaga dhici karaan imaaradda islamiga afghanistan marka waxyaabahaas idil meesha way ka baxday oo maanta ma jirto askari maraykan uu soo tababaray oo afghanistan ku sugan oo dagaalamaya oo mabdicii maraykanka ee mushaarka uu ku qaadanayay difaacayo ma jirto mana haystaan waxay ku difaacaan waayo waaba isaga tageen wixii la siiyey guryahooda bay iska joogaan marka qalbijab weyn oo aan la qiyaasi karin ayay ku lahaan doontaa raadad xun ayay ku reebaysaa maraykanka dhowlatuskan iyo hubkiisii ee imaarada islaamiga afghanistan kusoo bandhigtay dalka afghanistan cabdisamed ayaan siinayaa markan sanad ayaa laga joogaa markii ay imaarada islaamiga ah la wareegtay afghanistan oo askarigii ugu dambeeyey oo ameerikaan ah wuxuu dalkaasi kasoo baxay soddon iyo kowdii agosto laba kun koob iyo labaatanka waa sidee xaalada guud ee dalka afghanistan waa mahadsan tahay sidaa sheegtay waxaa muddo sanad ah laga joogaa xilligii imaarada islaamiga ee afghanistan ay la wareegtay waddanka taas oo ay ka taagatay dowlad aada u culus dowladda ka hana qaaday waddanka afghanistan waxay u eg tahay marka aad fiiriso qaabka ay wax walba uga hagaageen dowladda jirtay muddo sanado aada u fara badan waxaana la odhan karaa imaarada islaamiga ee afghanistan wax weliba waxay ka diyaargaroobeen intii ay jabhadeynayeen amnigii waddanka ayaa aada u fiican horumar xoogan oo dhanka dhaqaalaha ayaa jira isku filnaansho meelo badan ayaa la gaaray waxbarashadii sare ayay u kacday haweenka muslimaadku aad bay u xijaaban yihiin guud ahaan waxaa la dabaqayaa shareecada islaamka mujaahidiinta iyo dadweynahana waa kuwo islahana qaadaya oo mar weliba isku xiran waxaa sidoo kale kor u kacay dhaqaalaha imaarada islaamiga ee afghanistan kadib markii horumaro ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ay ku tillaabsatay waxaa dib loo soo daayay hantiyo badan oo bangiyada kaga xanibnayd iyadoo ay sidaas jirto ayaa haddana dowlado badan waxay u hanqaltaagayaan inay noqdaan kuwa ugu horeeya ee heshiis la gala imaarada islaamiga ee afghanistan waxaa ka mid a wadamo daris ay yihiin oo ka cabsanaya in dowladda imaarada islaamiga afghanistan ay kusoo duusho isku soo wada duubo afghanistan waxaan hadda oran karnaa waxay ku jirtaa xaalad qof weliba oo muslin ah mar uun uu rajeynayay in xaaladan oo kale ay timaado haba ugu badnaadaane dadka muslimiinta ah ee reer afghanistan ugu dambeyntii maxamed daahir xaggaaga munaasabadda iyo dhoolatuska milatariba waxa uu ka dhacay saldhigga weyn ee bagram oo u dhow magaalada kaabul ee caasimadda waddanka maxaad inooga sheegi kartaa saldhigga bagram iyo waxa uu caanka ku ahaa maxamed cali saldhigga bagaram waa saldhiggii ugu weynaa ee gudaha dalka afghanistan ay ka samaysteen askarta maraykanka ee ku duulay dalkaasi saldhiggaasi muddadii maraykanka ay ku sugnaayeen waxa uu la kulmayey weeraro xooggan oo kaga imaanayay daalibaan kuwaasuu isugu jiray qaraxyo iyo weeraro xoog ku gal ah saldhiggaasi waxa uu caan ku ahaa tacdiibinta dadka muslimiinta ah dad badan oo caan ah oo ay ku jiraan hogaamiyaal ka tirsan daalibaan ayaana lagu soo xiray saldhigga marka tan iyo markii maraykanka uu saldhiggaasi isaga baxay waxa uu talis u ahaa ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan maraykanka saldhiggan markuu ka baxayey maxamed caliyo waxa uu ku wareejiyey askartii xukuumaddii kaabuul ee aananba ka dambaynin maraykanka saldhigga bagram waxa uu ahaa halka ugu weyn ee laga hageeyey duulaanka maraykanka qiyaastii konton kilomitir ayuuna ka fog yahay magaalada kaabuul ee caasimadda waddanka afghanistan marka dadka muslimiinta ah waxa uu kaga dhigan yahay halkii dadka lagu tacdiibinayey in maanta imaaradda islaamiga afghanistan ay maamulayso hubkii maraykanka uu lahaa ee dadka muslimiinta afghanistan uu ku leynayay oo uu ku xasuuqayeyna lagu soo bandhigay isla saldhigga bagram oo markan maamul islaami ah gacanta uu ku hayo dadkii la tacdiibin jiray ehelkooda iyo maxaabiistii halkaa ku xirnaa way ku farxayaan saldhiggii oo sidaan isku bedelay oo allah subxaana wa tacaala uu ku wareejiyey imaarada islaamiga afghanistan marka saldhiggaas waxaa ku xirnaada hogaamiyaal ay ka mid ahaayeen sheekh abi yaxya alliibi sidoo kale waxaa lagu soo xiray caafiya sadiiqi dad kaloo caanna way ku xirnayaan marka ehelka dadkaasina way soo dhoweynayaan doc kalena dadkii lagu xiray ayaa maanta laga yaabaa qaarkood in saldhigga ay joogaan oo isbedel sanad ka hor ay arkayeen mid ka duwan ay arkayaan oo ciidamada imaarada islaamiga afghanistan oo manhajkii shareecada islaamka dalka ku maamulaya ay halkaa dhoolatus ku soo bandhigayaan marka dadka muslimiinta aad bay ugu farxeen aadna waa loo hadalhayey oo baraha internetka in saldhiggii ugu weynaa maraykanka ee taliskiisii ahaa ee afghanistan duulaanka gobollada lagu qaadayo laga maamulaya in maanta imaarada ay gacanta ku hayso hubkii maraykanka uu lahaana cadow maanta uu ku yahay maraykankii oo halkaasi lagu soo bandhigay aad ayay u mahadsan yihiin waxa ay ahaayeen maxamed daahir cali sow iyo cabdisamed cabdulaahi oo falanqaynayay dhoolatus milatari oo ay soo bandhigeen ciidamada imaarada islaamiga ah sanad kadib markii dalka afghanistan uu qaatay xorriyad buuxda في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka zikriyo cumar ayaa soo jeedinaya laba dhallinyaro falastiiniyiin ah ayaa ku geeriyooday togasho ciidanka yuhuudda ay ka geysteen magaalooyinka albayrah iyo naablus ee dhaca daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta ay yuhuudda xoogga ku haysato wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegtay in samiir khaalid oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ku noolaa xerada barakacyaasha alcayn uu ku geeriyooday rasaas bareer ah oo askarta yuhuudda ay kaga dhufteen qoorta xilli uu saarnaa gaarigiisa oo marayay afaafka hore ee xerada qaxootiga ah albeyta sidoo kale wiil dhallinyaro ah ayaa ku shahiiday iska hor imaad ka dhacay magaalada albayrah kaas oo u dhexeeyey dadka deegaanka iyo askarta yuhuudda oo halkaas ku qaaday duulaan gardaro ah sida ay sheegeen dadka deegaanka wiilkan oo lagu magacaabi jiray yaasin cafaanah ayaa ku shahiiday rasaas kaga dhacday xabadka intii uu socday iska hor imaadka ay la galeen yuhuudda ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xoojiyey tacadiyada iyo gabodfallada ka dhanka ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada hoostaga daanta galbeed iyo guud ahaan dhulka falastiin oo ay xoogga ku haysato dhanka kale dibadbaxyo xoogan oo khasaare geystay ayaa ka dhacay waddanka suudaan tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo ka dhacay magaalada khartuum ee caasimada waddanka suudaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha dhexe ee dhakhaatiirta suudaan ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib rasaas ciidamada ammaanka suudaan ay ku fureen dadka dibadbaxyada dhigayay golaha dhakhaatiirta suudaan ayaa sidoo kale sheegay in tirada dhimashada ee dibadbaxayaasha ay sii korortay bishii lasoo dhaafay iyadoona gaartay toban iyo toddoba ruux halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen dalka suudaan ayaa waxaa ka socda banaanbaxyo ka dhan ah ciidanka la wareegay talada dalkaasi kuwaas oo lagu dalbanayo in maamulka loo gacangeliyo dowladda rayid ah dhanka kale kormeerayaal ka socday waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa gaaray warshada nukleerka ay qabsadeen ciidamada ruushka koox kormeerayaal ah oo ka socotay hay-adda caalamiga ah ee tamarta nukleerka ayaa gaartay magaalada koonfurta ukrainian sabrogia iyagoo booqday warshada tamarta nukleerka ah ee uu ruushka haysto ee ku taala jiidda hore madaxa hay-adda rivali coris ayaa sheegay in howlgallada qaramada midoobay ilaalinta nukleerka ee warshada zibroja uu socon doono dhowr maalmood shaqada kooxdan ka socoto hay-adda ayaa ah kormeerka qaybaha hay-adda shaqada nidaamka badbaadinta iyo waraysiyo lala yeesho shaqaalaha warshada nukleerka dhanka kale markab shidaal siday ayaa ku ciladoobay badda cas iyadoona qaramada midoobay ay ka digtay musiibo ka dhalan karta arrintaasi markabka oo siday shidaal aad u badan ayaa ku ciladoobay meel u dhow xeebaha dalka yemen waxaana laga cabsi qabaa in shidaalka uu markabkaasi sido uu ku daato badda markabkan oo lagu magacaabo f s o sefer oo sida shidaal ka badan ilaa iyo hal milyan oo fuusto waxaana markabkani la sheegay in uu yahay mid duugoobay oo muddo aanan helin wax dayactir ah lagana cabsi qaba in shidaalka uu wada uu ku daato badda war ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in lacag dhan siddeetan milyan oo dollar ay ku baxayso howlgalka looga hortegayo in uu daato shidaalkan ku kaydsan markabkani waxaana ay sheegtay in uu la mid yahay bambadda dhex galay oo sugaya in uu qarxo oo keliya qaramada midoobay ayaa haatan sheegayso in qaaraanbixiyaashu ay ku yabooheen ilaa iyo lixdan iyo lix milyan oo dollar taas oo weliba la sugayo in la helo ilaa iyo afar iyo toban milyan oo dollar oo ka dhiman qarashka la sheegay in uu ku baxayo howlgalka badbaadinta markabkan iyadoona la sheegayo in lacagta badankeed aanan weli lagu shubin bangiyadii loo qorsheeyey waxaana ay tilmaamayaan oo keliya in hadda la hayo oo bangiyada lagu shubay lacag dhan toban milyan oo dollar waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in xaaladda markabka f s o sefer ay hadda tahay mid halis ah waxaana laga cabsi qabaa in markabka shidaalka uu daadiyo ama uu qarxo xilli kasta markabkan shidaalka wado haddii uu qarxo ayay sheegaysaa qaramada midoobay in ay keenayso khasaare ka badan ilaa iyo labaatan bilyan oo dollar sidoo kalena halis gelinayso nolosha ilaa iyo laba milyan oo qof oo ka mid ah kalluumaysatada biyaha badda cas ugu dambeyn tobannaan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil xoogan oo ka dhacay dalka aljeeriya in ka badan konton ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan hoostagah gobolka annacaama ee waddanka aljeeriya sida uu baahiyey tiifiga annahrah ee ka soo baxa dalkaasi shilkan ayaa yimid ka gadaal markii uu rugmaday gaari bas ah oo siday dad rakaab ah xilli uu marayay deegaanka budawiil ee gobolkaasi inta la xaqiijiyey waxaa shilkani ku geeri toban ruux halka afartan iyo laba kalena ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda ilaalinta rayidka ee dalka aljeeriya shilka kadib koox gurmad deg deg ah oo wadatay ilaa iyo shan gawaarida ambalaaska ah ayaa goobta soo gaartay waxaana halkaasi laga daadgureeyey dadkii ku dhaawacmay shilka waddankan dhaca waqooyiga qaaradda afrika ayaa ka mid ah dalalka ay ku soo laalaabteen shilalka noocan oo kale ah waxaana sida laga soo xigtay tirakoobyadii ugu dambeeyey ee tilmaamayaan in toddobaadkan gudihiisa shilal ka dhacay gobollada kala duwan ee dalkani ay ku dhinteen kow iyo konton qof halka ay ku dhaawacmeen kun toddoba boqol siddeetan iyo shan kale ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسر guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay oo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي